hay-adda samafalka ee bin salmaan ayaa deeq raashinah gaarsiisay dadka ka xanuunsan dhimarka ee ku jira isbitaalka dhimarka xabeeb ee magaalada muqdisho deeqda raashinka ah oo ka koobnayd bur bariis sokor iyo saliid ayaa madasha lagu wareejinayay waxaa goobjoog aha xubno ka socday hay-adda bin salmaan iyo maamulka xarunta dhimirka doctor xabeeb cumar cabdiraxmaan cabduqaadir oo ka socday hay-adda samafalka ee bin salmaan ayaa ka warbixiyey deeqda raashinka ah farxad ayay noo tahay inaan joogno doctor xabeeb xaruntiisa inta aan maanta la imaanay waa hordhac waaye kuma fillo baahiyaha meesha ka jira waa aragnay waxaan aan indhaheenna ku aragnay dadkaas xaaladahaas ku wada jiro oo wada duruufaysan waxaan markhaati ka nahay inaad dadaal lagu hayo meeshan oo howl adag meeshan ka socoto waxaan diyaar u nahay inaan inaan garab istaagno oo aan marar badan soo laabanno maanta boqol kaar baan keennay insha allah door ka xigan inaan ka sii badinno waan rajaynaynaa cabdiraxmaan cali cawaare maamulaha isbitaalka dhimarka ee doctor xabeeb ayaa ka mahad celiyey deeqda raashinka ah awalan marka hore ilaah baa mahadleh ilaah baa mahadle humma waxaa mahadleh sheekh yasiid ra'iis markas bin salmaan afrikiya afrika sidoo kale waxaanu mahad celinayaa hay-adda kahortagga muqaadaraadka iyo dhaqan celinta qaranka cabdiraxmaan waa mahadsantihiin runtii wakhti adag adag adag oo weli lagu jiro bishii fadliga badnayd ee ramadaan ayaad na soo booqateen ayaad jawaab degdegay na soo siiseen runtii afar xarumood oo rehabilitation ah ad ayaa ka furan muqdisho waxaa ku jiro lix boqol bukaan hadda waxaad noo keenteen boqol boqol bukaan waan rajaynaynaa inaad naga gaarsiiso waa arkay allahu akbar allah xafido sheikh yasiid inaad naga gaarsiiso deeqda raashinka ee lagu wareejiyey xarunta dadka dhimarka ka xanuunsan ee doctor xabiib ee muqdisho ayaa waxay qayb ka tahay barnaamijka samafalka bisha barakaysan ee ramadaan ee hay-adda bin salmaan